haye wax xageed ka keentay qur-aanka kuma taale warkaasoo kale u lamid yahay warka wadaadka uu la yihi bule maana talabaad nabigu sal alay wasalam qur-aanka ilaahay baa sheegay isagu inuu fasiro qur-aanka isagaa fasira nabigu sal alay slam waanzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi yani waxaan qur-aanka kugu soo dejinay iyo dikriga alle subxana watacaala inaad dadka u cadayso wixii lagu soo dejiyey isagaa marka fasira ah isagaa cadeeye ah wixii la fahmi waaye isagaa dadka fahansiin wixii faahfaahin u baahan isagaa nabigu faahfaahiye sal lay slam axaadiistiisa ku faahfaahiyey ayib haddii ilahay uu yihi salaada ooga inay yidhi qaabkaan salaada u tukan lahayn iyo waktigii la tukan lahaa iyo shuruudeedii iyo arkaanteedii iyo isaguna ma faahfaahin wuxuu fasiray marka aayaddii ahayd wa aqiimu salaata buu fasiray in alle inta salaada ku saabsan oo dhan iyo weysaqaadkeedii waxaan oo dhan wuxuu ku fasiray un wa aqiimu salaata tafsiirkeedii salluu calayhi wasallimuu marka la joogo soo looma baahno nebigu inuu fasiro ilan qaabkii loo salaami lahaa iyo qaabkii loogu sallin lahaa midna aayaddu ma sheegin camar ubay bixisay ha isaga in laga helo way sidaa daraaddeed nebiga sal alay waslam axaadiistiisa marka loo laabtay qaabka uu ummadda u baray inay ugu salliyaan lama hayo salli isaga keliguu isku koobayoo aalkiisa uuna ku jirin lama hayo isagaana wax fasiray fasirkii uu ku fasirayna waxay noqotay allahuma salli calaa muxamadin wacala aali muxamadin kama salayta cala ibrahima wacala aali ibrahim wbaarik cala muxamadin wacala aali muxamadin kama baarakta cala ibrahima wacala aali ibrahima inaka xamiidu majid oo ah macnaheedu in aalkii la socdo ama aswaajtii iyo duriyadii la socdo marka qur aayadan baan ku dhegi un wax soconaya maaha saasma aayadan un baan ku dhegi soconay bal wuxuu leeyahay hadduu dadka qaarkiis ruux u yidhaahdo salaada wax ataxiyaadaba kumaba jiraba ataxiyaadba male salaada ama uu yidhaahdo haweeneyda dhiigga qabtaa salaada way tukan kartaa wadaadkaasi muxuu ku jawaabi axaadiisna wuu diiday oo isagaa axaadiistii iyo hadalkii nebiga ka sugnaa in lasoo daliishado isagaa gacanta ku dhuftay marka inaysan haweeneyda dhiigga qabtaay salaada tukan karin qur-aanka inuu ka keena la rabo wadaad walan yejida ma heli karo bal aayad qur-aan oo haweeneyda dhiigga qabta salaada ma tukan karta dhahaysa qur-aanka ku hela ma keelaysa ama ma soomi karto axaadiista nabigaa sheegtay sal alay slam ataxiyaadkii iyo salaada arkaanteedii in badanoo ka mid a qur-aanka waxaa ku soo aroortay uun qiyaamka iyo rukuucda iyo sujuudda un baa kusoo aroortay laakiin ataxiyaadkii iyo yani waxa wey qiraa'adii iyo waxyaalo fara badan baa kusoo aroortay yani qiraaada faqra'u ma tayasara baa soo aroortay laakiin faatixada in la akrinayo waajib ay tahay ma soo aroorin qur-aankuma imaano ayb wahaakada marka haddii uusan ruuxu qur-aanka fahamkiisa markuu doonayo inuu fahmo uusan axaadiista nebiga adeegsanin oo uusan axaadiistii ku fasirin qur-aanka qur-aanka qasadkii ilaahay uu ka lahaa marna ma gaari karo ma heli karo macna hadduu yidhahdo halkaa iga dhiga axaadiista aniga qur-aankan un baan anigu ku camalfalaya nima waxaa jira yidhahdo qur-aaniyiin la yidhahdo qur-aaniyiin baa la yidhahda waa koox yani way sheegtaan waxay ka jiraan faasisaan marka qur-aanka un baan anagu rumaysan nahay bay taagay wax hadiis la yidhaahdo maba rumaysaninba haddana maca daalika duhurka afar ragcadood inay tukadaan baa laga yahay casarka afar ragcadood tukadaan cishaha afar ragcadood maqribka saddex ragcadood salaada subax laba ragcadood oo xageed ka keenteen qur-anka xageed kaga taala ma heli karaan saas macna marka qur-aankii keliyasa oo axaadiistii nebiga laana tanna ilaahay baa soo dejiyey tanna ilahay baa soo dejiyey labaduba waa waxyi xagga ilahay ka yimi subxana watacala alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu bu nabigu sal lay slam qur-aankaa laysiiyey iyo mid lamida bu nabig sal maxaa lamida qur-aanka axaadiista nabiga sal saasma marka axaadiistu sida qur-aanka loo xujaystoba axaadiistana loo xujaysta kama maarmi kartido qur-aanka keliya kuma maarmi saas ma haddaad tidhahda qur-aanka keliya ku maarmaya axaadiis uma baahnin yani tatazandaq zindiiq baad noqon maysa xeradaada ka dhiqa maana islaam baad noqon maysa saas weya ilahay baaba na faray subxana watacaala oo wax kastoo nebiga ka sugan oo axaadiista qur-aankaa faray in la qaato wamaa aataakum arasuulu faquduuhu sooma ahayn saas weya marka wadaadkaas radintiisa intaasaa ku filano ninkii un aayadaasan aniga ku dhagahayaayo aayadduna kuma soo aroorin aalka nebiga in lagu salliyo ninkii yidhi sidaa daraaddeed waxaa ku filan oo allahuma salli calaa muxamadin basaa ku filan warkiisa halkaasaa lagaga soo haray taa macnaheed waxa weeyaan siiqooyinkaa la soo sheegay ee salligu ku yimid ee nebigu uu saxaabada u baray mid ka mida kula iman markaa un baa la yeeli laakiin allahuma salli calaa muxamadin keliya kuguma filla saas maana taana waa faa'iidada labaad wa faa'iidada saddexaad waxa weeye intaa aan soo maraynay siiqooyinka aan soo marnay hal siiqo oo ay ku jirto sayidina ay ku jirto يعني اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كلمة السيد صلي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو سيد واحد بل هو سيد ولد آدم آدم إنس عليه السلام سيد واحد لكن صيغة الجونيد اللي هو سلينا يه اللي نبريه اللي نبو أبوه صلي كما در النبي صلى الله عليه وسلم هذو خير كثير لهنا وقدر معه كما تقال النبي صلى الله عليه وسلم حكى معنا أمرك تعمل سيدنا أمرك إلى كدرت وبلع سيدنا إلى كدرت وبلع معنا الحافظ بن حجر وعلمنا الشافعية ده ولبع محدثين فأكمله أيها لو يدين مثلا أيها aad buu ufogeeyey xaafid xajar wuxuu yidhi kuma imaanin nabiga sal alay wasalam salligiisa kumana soo aroorin isagoo sayidu lkhalqi ah oo sayidu waladi aadam ah haddana kuma soo aroorin salliga nabiga sal alay wasalam in lagu daro sayidina in lagu daro in lagu daro kuma soo aroorin marka alfaada soo aroortay in lagu gaadsadaa fiican alfaada soo aroortay in lagu gaadsadaa fiican maana sidaas yaa nabigaa weyneynayaa oo intaa ka badan buu nabigu u baahan yahay dad badan waxaa u geysta bidca yaa bidcadu yaa bidca u geysta بدعه اوجه يعني السيد معه وما نبي كسم في دعوه سيد لماذا نبي قال إن كرتنت وضر تنت فكان صلى الله عليه وسلم والسيد لماذا ما إن كرتني لكن واحد واحد خاص أذكارت وأذكار خاصة صور هذا في هذا شن في ركعات أفر في ركعات الصلاة الظهر تعالى هذا الركعات شنات تدقق وفي هذا الصلاة محن أنا قدامي آه فاتحون بأنا خليه وانا الركوع وانا سجود آه عيب والله maxaad igu jawaabi maxaad ku jawaabi maxaad igu raday khayr umaan sameeyey a ragcad siyaada un baan keenay khayrkan hala siyaadiyaa la yidhi khayrka siyaasada haddaan warkaa kula imaado ka warran intaan ragcad salaad keeno ma wax soconaya wax soconaya ma aha wax soconaya ma aha tana waa laga marka wixii sharcigu sheexo inaadan wax ku darin baa la rabaa saa u daa saas saa u daa annaga soo marnay yani cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar waa kii ninkii markuu hindhisay alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waa kii markaasuu yihi wa ana aquulu wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah laakin ma haakadaa culimna bu aniga laftaydu ma diidani nebiga in lagu taliyo buri oo horta iga fahmin inaan nebiga diidanaya saligii laakiin saa wax nalooma barin waxaanaad ku darayseen daba wado nalooma barine nebigu sal alay waslam wuxuu noo baray ninkii hindhisa alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasulilah haga kakeen dabarka marka khayrka haddii albaabkii inta albaabka lagu furo lagu yidhahdo war khayrku wax ku yeeli maaye khayrka iska badbadi ha meeshaas waxa wey waa albaabka bidcada kaas ogala jeednaa saas اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فرحة جاءت كنت مركز سلام ورسيدا الله مثل يا نبي صلى الله عليه وسلم دا وحا النور ربي والله به نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو قاضي سان الله ما قاضي صليغان على أخريه سانا كي نبي كسبنا معها ورقل نبي جديد ما صوب حليبا فيه عاصل معنا مركا في غدا انتدي وسعروا في الشارع أبومين معنا إنه وحمد كده إنه ولا نوت كده أبو النمر راح يكتب تشيء اللي يقول كده إلى فرع له ضلوب إحنا إذا أدو وحسبت بدلين ولا وحصدر صنينا وشاف كان وحكلي من صافي معنا صافي روا مدة صور نفسي سيدنا كمدنا صلي النبي صلى الله عليه وسلم طيب وفائدة صدحابه فائدة انت صرنا تاسو كذا الله معنا فائدة أفعال وحوي في قوين كان صامر لي سيبا أبو صد بضل السؤال هذا ما قال صامر لق في غصمائي ضمين سيبا أبو صد بضل سنة لقمر مياه تكوبات بقى وش عم بيه كده قول يا أخي تكوبات يا أوفي عن سوف كالله دي بيشتري إلى أوفي عن تاني وحوي النبي صلى الله عليه وسلم مركو كويري أي كويري أي كويري هذين كده نقول سلام الله وقرن لي فاكو وصل لنا غين نبر يدو طري النبي صلى الله عليه وسلم مركو هذه يدا لقى خير بدين تخير كبضب النبي الصحابة أدور الله صلى الله عليه وسلم طيب الإمام النووي يا رجل ayaa macnaha macnaha wata qolo kalena macno kale sheegaya kayfiyaad kaleeto iyo yani kayfiyooyin kaleeto sheegaya macna way leeyihiin way ugu fadli badan tahay macna ayb laakiin taa unbaa macnaha waxa way soo aroortay tan kaleeta ay leeyihiin ay culimada qaarkood qabaan way ugu fadli badan tahay oo maa dakarahu daakiruuna oo kaleetii ay ku jirto taasi waxa weeyaan nebiga kama soo aroorin sal lay waslam laakiin salafkii qaar ka mid a ayaa macnaha ay ka sugan tahay marka taa nebiga ka sugan sal lay waslam baa mar walba khayr badan macnaha faa'iidada shanaad waxa weeye inaad isku googoyso siiqooyinkii toddobada ah oo siyaadada tan intaad waxay siyaadada kale la tahay intaad ka soo qaadto tan ku biiri ta saddexaad waxay siyaado wadatana tii koobaad u geysato ta shanaad ama ta lixaad waxay siyaado wadatana tii koobaad u geysato oo siyaado dheer adiga kala soo baxday waxoogaa isku habaysan oo adigu isku habaysay laakiin kulligood way soo wada arooreen laakiin qaarkan adaa isugu xijisay ma banaan tahay maya ma banaana saas maana mid walba qaabkeeda inaad umartaal qado ama tan qaado adug ama tan qaado ama tan qaado toddobadaa mid mar laakiin ha isku googoosan talfiiq baa la yidhahda inaad googoys samaysoo xag kasoo goyso tan ku kabto oo kasoo goyso oo ku kabto oo mid kaleeto ood adug kula qurux badan aad samaysato oo taa aad yani qaadato lama ogola yani toddobadaas fiiqo mid kamida jidkeeda marka laakiin ha isku dardari taana waa faa'iidada shanaad wey faa'iidada lixaad waxa weeye sida uu kasoo guurinayo ninka la yihahdo sadiiq xasan khan oo culimada ka mid wuxuu leeyahay nebiga sal alay wasalam dadka ugu sallin badan nebiga salligiisa dadka ugu badan waa culimada xadiiska culimada xadiiska ayaa ugu salli badan nebiga sal lay slam ummadda dhan marka laysku daro qolada ugu dhow nebiga sal lay slam ee salligiisa ugu badiya waa culimada ka shaqeysa cilmiga xadiiska sababta waxay tahay hadda markaan kitaabka ku jirno habeenkii imika goor baan ku sallinayna ya yani taqriiban lama koobi karo maxaa yeelay hadalkiisi waan ku dhex jirnaa mar walba isagii baa nagu soo noqonay ninku markuu kitaabka xadiista qoray waad aragteen oo hadalka nabiga sal ly slam magaciisa meel alle meesha lagu sheegaba salligiisay daba dhigaya salligiisay daba dhigaya lamid maaha ku tafiiqi oo kale laanna nin kale hadalkii baad qoraysaa sooma masalan minhaajka oo kale waxaa laga yaabaa intaad socoto socoto socoto inaadan nabiga salligiisaba aadan laga yaabo inaadan ku arag macnaha afartan safxo ama soddon safxo ama labaatan safxo inaadan ku arag sheegidiisa man iyo kusalintiisa soona kutubtii luqada iskabada iyaga naxwadii iyo markaad baranayso haye waxaa laga yaaba hadday xataa keenaan xadiis mawduuca ama daciifa un inaad ku dhex aragto marka saliga nabiga iyagana waaba ka sixi jiraan marka qolada ugu badan nabiga kusalintiisa sal alay wasalam waa culimada xadiiskooda man maxaa yeelay waxay ka shaqaynayaanay ku dhex jiraan baa wuxuu yahay nabiga hadalkiisii sal alay wasalam iyo ficilkiisi maadaama isagii iyo wuxuu ka tegey iyo dhaxalkiisii ay ka shaqaynayaan magaciisii baa marka intaasoo goor kusoo noqonay hal sii fadhi macna hal fadhi hal gole ayuu intaasoo goor kusoo noqonay marka mar walba waxay ku qasban yihiin inay nabiga ku sallayaan sala allahu calayh wasalam saas way macna waxaaba la yidhahdaa yani afaa'if almansuura iyo firqa naajiya iyo waa muxadisiinta waa culimada xadiiska waa culimada xadiiska takhasusaadka culumta shareecada culimada leh takhususaadka qolada fuqahada qolada xadiiska qolada masala usuul fiqiga qolada luqada culumta shareecadu waa fara badan tahay ragga takhasusaadkeeda waxaa ugu takhasus fiican cilmiga xadiidka rag ku takhasusay cilmiga xadiidkuna keliyata maaha xadiiska oo uun dulmaridiisa la baro soomaalida say u taqaano inagu xadiiska waxaan ka naqaanaa uu laqmo waa la laqmeeya cilmiga xadiisku noocyo badan buu leeyahy laakiin inaga hal nooco waxaynu naqaanaa gariibul xadiiska la dhaho sidii soomaaliga loogu tarjami lahaa loo laqmayn lahaa cilmiga xadiidku fiqi buu leeyahay fiqu lxadiid buu leeyahay مصطلح الحديث بوله وسائش تكملة وحوليها مارت يعني جرح تعديل بوله قواعد وحوليها تراجم بوله علم الحديث هو بضوة وحوليها تفسير كما سوق لي ومعنى وحوي أبواب دان أو أحاديث تفسير قرآن كان أي عقيدة لك صحيح البخاري وكتاب التفسير تفسير ها كتاب تفسير بوله وحوليها كتب معنى وحوي إنت يضبط الحديث وحوليها كتاب التفسير بوله تفسير كما سوق لي marka culuumka maqan masirta cilmi alxadiis kama ka yidhahda marka culimadaas ayaa macnaha yani ugu dhow leeyahay muxadisiinta la yidhaahdo sidaa daraaddeed bu imaamu axmed wuxuu yihi imam ahli sunna waljamaca diin الnabiyi muxamedun akhbaarun nicma almatiyatu lilfata aahaaru bu laa targabana can alxadiidi waahlihi faالra'yu leylu wاlxadiidu nahaaru walarubama jahila alfata athara alhuda waالshamsu baaziqat laha anwaaru yani waa saddex baydo aad u qiimo badan oo xadiiska uu ku ammaanay iyo dadka wuxuu yihi diin الnabiy nebiga diintiisa nebigii muxamedin ahaa akhbaarun waa axaadiis wa nebiga diintiisa waa axaadiis nicma waxaa nicmo lahaatay almatiyatu gaadiid lilfataa ayaa igaarka u nicmo lahaatay aaaarun almaqsuusu bilmadxi aaaarun waxaan ku khaas yeelayno ammaanta waa aahaartii nebiga laga wariyay sal lay slam aahaartu waa axaadiistii wey macna laa targabanna yani inaad gaadiid ka dhigato rarato wey macna shayga aada fuushan tahay eed ka shaqayso eed ku hawlan tahay inaad xadiiskii aahaarta ka dhigato taasaa nicmo lahaatay laa targabanna ha nicn can ilxadiisi xadiidka ha nicn iyo wa ahlii dadkii faara'yu ra'yigu leylun habeen waa waalxadiidu xadiidkuna nahaarun maalin ra'yigu hebel baa saas yidhi iyo hebel baa saas laga dhaxlay iyo hebel baa murtidaas ka soo jeedaa iyo hebel baa ijtihaadkaa yidhi iyo ra'yigu mar hadduu meeshu anaa idhi iyo hebel baa yidhi iyo saasaa la yidhi hadday tahay waa mugdi laakiin iftiinka wax kala caddaynaya waa axaadiista nabiga sal ly slam liannahu laa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxaa cid kastoon isaga ahayn waa gaftaa ra'yi kasta nin kastoo caqli badan caqligiisu waa gafaa waa kindirixdaa laakiin waxyigaa rasuulka laga dhaxlay sal lay slam isagu marnama gafo saas daraaddeed buu iftiin ku yahay wixii isaga kasoo haray dhan waa macnaha waxa weya waa waa waa mugdi walarubamaa waxaa laga yaabaa jahila inuu jaahil ka noqdo alfata igaarku athara alhudaa hanuunka raadkii raadkii hanuunka loo mari lahaa inuu garan waayaa laga yaaba walxaal ashamsu qoraxduna baasiqatun ay tahay mid soo baxda soo jeeda lahaa xaalu u sugnaaday anwaarun iftiinno adoon iyadoo qoraxdii oo bannaanka taallaba yaa laga yaabaa inuu ruuxu habaabo maalin weyn soo dad habaabo ma jiraan maalin weyn dad ruuxu qoraxdii oo soo jeeda oo iskaba caddahayba baaba laga yaabaa inaad sikii garamartood habowdaba marka qoraxdii soo jeeda waxa weyaan axaadiistii nebiga sal lay wasalam iyo qur'aankii iyo hadyigii nebiga laga dhaxloo yaala haddana waxaa laga yaabaa ninka dhallinyarada iyadoo wuxuu saa isaga cadya inuu haddana haysad meedan iyo hawd meedan oo mugdi ah inuu macnaha madaxa tahay oo uu lumaa laga yaaba man marka xadiiska ku dheg wey xadiiska nebiga laga dhaxlay sal lay wasalam ku dheg faa'iidooyinkaas lixda abuu sheekhu meesha ku qoray markii lasoo gaabi wuxuu yihi wakadalika sidoo kale buu sanna jideeyey lahum nabiga wuxuu u jideeyey iyaga adducaau ducaysi fii hada tashahudi atixiyaadka dhexdiisa inay ducaystaan iyo wagayrihi yani atixiyaadka keyrkii dhexdiisaba atixiyaadka hore iyo kadambada inay ducaystaan soo soo maray faqala nabigu wuxu uhi sal lay slam idaa qacadtum haddaad fadhiisataan fii kulli rakcatayni laba ragcadood dhexdooda markaad fadhiisataan laba ragcadoodoo kasta dhexdooda markaad fadhiisataan faquluu waxaad tidhahdeen attaxiyaatu lilahi dheh atixiyaadkii akrin فذkرha wuu sheegay نبgu sل ه sلم إلى آkرha تحyaaتka آkرkiisa laga gaaro sheegay ثuma qاaل markaasa wuxuu ihi ثuma ليتkhyر ha doorto min الduعاaءi ducada xaggeeda ha ka doorto أعjaبahu إilayhi ninka xaggiisa loogu yaabadaya yani kuu ugu jecel yahay markaad تaxiyaatkii dhamayso ducooyinka kaad ugu jeceshahayeed markaa adigu aad yani u bogto markaad dooro aakhiradaada iyo adduunyadaada kuu kulminaya oo ducayso wana imaan doontaa ducooyinka التحيات كتب الآخرين ممكن كين دون شيخ إن شاء الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كنا أيام من زمان معنا وكان وقع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر من جهر بدعائه دعاء قنوتك ولجهر شرو قرب وقول واقتي قرب معناها وآخرين شريك ويرفع كل فرق قالوها يديه لو يسوق عنه مركو قنود مركو معناها قنود يعني دعمها قرب وقال شريك كذا مركب إلهي بريء وكلا دعمها قرب وقال ذاته دعمها قرب وقال ducadana wuu la jahri jiray ma oo kor buu akrin jiray ma ayb marka rafcul yadeynkaas meelaha ay ku soo aroortay bay ka mid oo in kor gacanta loo qaado way banaanta laakiin in markii aada ducada dhamaysato wejiga lagu masa inaad wejiga mayso ma banaanta ma banaana taas waa bidco laanna daliil ma leh xadiiska ku soo arooray waa xadiis daciif ma sugna saas ma gacanta in kor loo qaado waa mashruuc laakiin in wejiga lagu masaxo mashruuc ma ayb wayarfacu yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaadi jiray nabigu sal lay slam wayuaminu waxaa aaminsanayey man khalfahu dadka ka dambeeya isagu markuu gacanta kor u qaado qolada ka dambaysana oo uu ducaynayo oo dadka ka dambeeya la tukanayana aamiin bay ohan jireen oo allow aqbal macnaheedu wa kaana wuxuu nabigu sal lay slam yaqnutu mid qunuuda ayuu ahaa fi salawaati alkhamsi salaadaha shanta ah kulliha dhammaanteed salaadaha shanta oo dhan buu nabigu qunuudi jiray sal lay slam oo ama qoluu habaarayaa gaalo ama muslimiin buu ducaynaya laakinahu lagusa noqoyey kaana wuxuu nabigu sal lay slam laa yaqnusu midaan qunuudin fiiha salaadaha shanta ilaa idaa dacaa inuu habaaro ilaa idaa dacaa inuu u ducaynayo liqowmin dad muslimiinta inuu u ducaynayo mooyaane aw amase dacaa inuu habaarayo calaa qowmin dad gaalaha inuu habaarayo mooyaane salaadaha shanta qunuudkooda waxay un ku imaan jireen musiibo taagan oo nebigu markaa ilaahay u baryayo inuu muslimiin ka faydo ay haysato ama gaalo muslimiinta dhibayso ilaahay uu baryayo inuu baabi'iyo saas macna فربما waxaa laga yaabaa qaala inuu yidhahdo nebigu sal ly slam hadalladu dhihi jira waata waxaa ka mid ah اللهم أنج الوليد ابن الوليد وسلامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والرج مؤمنين ومستضعفين قال يكون الصلاة ونبي كرين آد نور هبادي كرين معنا اللهم الله أنجي إله بالبالي ونبك كبك الوليد بن الوليد منك لله وسلامة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة إله الرجع مؤمنين ومستضعفين لبيبين إله بالباري وقيل كسر معناه إله أوهي دبك أي قبال كبير صوت معناه أوه دعين فاسمك وابعه أو مسلمين لما تيسنبوا دعين كده نبي صلى الله عليه وسلم اللهم الله يبعون كده اشدد إله أتكي وطأتك عقابك على مضر مضر دشر إله فأتكي قبيل إله الرام مضر دشر عقابك فأتكي يعني ما كده واجعلها إله واحد يشاء سنين أبارك oo ka sinii yuusufa nebi yuusuf abaarihiisii oo kale ilaahu waxaa ku ridaa abaarihii nebi yuusuf waktigiisii dhacay oo kale kuwa la mid ah ilaahu ku rid yuu nebi ku habaaray sal alay slam yani nebi yuusuf qisadiisa yani waata ku saaro inii araa sabca baqaraatin himaanin yaakuluhuna sabcun cijaabun wa sabci sumbulaatin qisada boqor markuu fasirayo nabi llahi yuusuf calayhi salaam waa ku fasiray toddoba hal sano oo barwaaqa ah toddoba sano oo abaar ah hal sano barwaaqaa ka dambayn doona marka toddoba sano oo abaar abaa dabada laysu saaray abaarihii waktigaa nebi yuusuf dhacay ilaahu kuwa la mida nimankaas ku injiray buu nebigu sal lay slam ku habaaray macna wajcalha ilaahu yeel siniina abaaro oo ka sini yuusufa yuusuf abaarihiisii oo kaleeta nebi yuusuf abaarihii waktigiisi dhacay oo kalea ilaahu dushooda yeel buu nebigu jiray sal sl ficlan ilaah waa ka aqbalay yani mudda abaaro laysugu bixiyo roobkii baa laga gooyey ilaa heer wax ay gaadheen yani saanta ama haragga waa hore qalafay intay soo qaataan oo biyo ku qoystaan inay cunaan heerkaasuu gaaray gaajo iyo majaaca iyo balaaya lagu jiray saas maa markii dambe nabiga u yimaadeen oo yidhahdeen maaragtay oo sidan laysuma gale qaraabaa la yahay niyahu waanu ku yeeraynaaye ilaaha noo baryo dhibkan inuu naga qaado ha hataa reerkaaga haddaad diidaan dadka wada wada dhalateen ha ku kalax tegi saas ku dhahay sida noo dhaano ilaha noo baryo saas maa allahuma alcan lixyaana ilaahu waxaad lacnadaabu nabigu dhihi jiray sal lay slam lixyaan qabiilka la yidhahdo wa riclan iyo qabiilka ricl iyo wa dakwaana iyo wa cusayata ilaahu qabaaishaas o dhan wada lacnad casat illaha yani cusayadaasoo ama qabaaishaasoo casat illaha ilaahay caasiday iyo warasuulahu rasuulka nimankana waxay niman khayr daranoo niman saxaabada ka mid ahay oo khayr badnaa laayey bay ahayen intay yani ballan baanu waxana barayna noo soo dirintay ku dhaheen buu nabigu u diray sal lay slam raggii akhyaar ahaayo quraa ahaayo qur-aanka xifisnaayo culimo ahaa raggii markii loo diray bay intay meel u galeen bay eber ka dhigay nabigaa lasoo gaarsiiyey sal ly slam aad buu runtii walgahaay markaasuu habaaray macna ilaahu kuwaas lacnadaada ku dhufay ixyaan iyo riclan iyo dakwaan iyo cusayar oo caasiyey ilaah iyo rasuulkiisa cali marka dacooyinka ama habaarka ama baryada ah marna uu muslimiin dhibaataysan ilaahay u baryayo marna gaaladii dhibaysay ee muslimiinta dhibaysay uu habaarayo wuxuu samayn jiray salaada ragcadda ugu dambaysa rukuuceeda marka ka samic allah liman xamidah waa qunuudki macna marka qunuudkaasi waa mashruuc qunuudkaasi waa mashruuc hadda masaa'ibtan dhacday oo kaleeta iyo nabadgelyadan dhacday iyo fitanka muslimiinta ku dhacda in inta yani loo duceeyo ilaahay naga qaad la yidhahdo dhibkan oo gaaladan muslimiinta ka sarmartay ee gacanta ku haysay dhibka u geysanaysa ilaahu naga qaban la yidhahdo waa mashruuc qunuudku xaaladahan oo kaleeto macna mashruuc yahay salaadahoo dhan macna saas wey ثم كذب كان وحنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من إلهنا إذا فرغ هدي كفارق من القنوت قنوت هدو لميه وحلي سري الله أكبر فيسجد مثل سجود في النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركوع لهروف الركوعات الله أكبر في إلى مثل سجود وهو من سري النبي صلى الله عليه وسلم تاس مركة وقنوتك ليلة هذا يعني المصائب جود وبعضي في سابسيها صلاة عشان أنا ولا ولا قنوتها يد وريكم معه بيت قنوتك لما يوحي القنوت في الوتر salaada witirka dhexdeeda la qunuudo witirku waa ragcaddii ugu dambeysay ama ragcaadkii ugu dambeeyey salaada habeenkii la tukada wa kaana wuxuu nabigu sal lay slam yaqnutu mid qunuuda fii rakcati lwitri witirka ragcaddiisa yani tisiga ama tirada isdheer ragcaddiisa ragcadda macnaha ugu dambaysa ee lagu khatimay tirada isdheer keenaysa ay dhexdeeda ayuu nabigu qunuudi jiray axyaanan marmo waxaynu ka garanaynaa inuu marna iskaga tegi jiray marna qunuudi jira nabiga sal alay wasalam marna uu qunuudi jira marna iskaga tuko marka haddaad salaatuleylka tukato marna inaad qunuudo marna iskaga tagto saasa macna sira sunnada saasa waa tusan ayib axyaanan marmar buu saa yeeli jiray nabigu sal alay wasalam ayuu sheekha u yeeli wayajcaluhu wuxuu yeeli jiray qunuudkaasi qabla arukuuci rukuucda ka hor buu yeeli jiray ayib wuxuu wataa sheekhu markaas qunuudka ragcadda witirka ama salaatuleylka qunuuddiisa qunuudkiisa witirka qunuudkiisu wuxuu dhacaa rukuucda ka hor rukuucda ka hor oo intaadan rukuucin baa la qunuudi la ducaysan markaa kadib baa la rukuucayaa waa la sujuudaya midka qunuudka naazilada ku yimaadee shanta salaadoodana isagu waa bacda arukuuc bacda rukuuc markaas rukuucda kadib sidaan soo marnay waa isaga la sameynaya marka farqigaasuu udhaxaysiinaya oo sidaasay kala yihiin bule ayib meelo yar baan arkay in laga yaa lagaga dhaqmaa oo masaajid yar baan ku arkay iyadoo macnaha salaada witirka salaada masalan taraawiixda oo kale marka la tukanayo witirka yani lata qunuudka inta badan waxaa loo badan yahay markii la rukuuco kadib in la qunuudo sooma animo badan baa ku tegey oo hadda wax yani buuq laga keena maaha oo yani haddii qaasa dhib ka imaanaya laakiin waxa weyaan sida sunada waxa weyaan in laga hormariyo oo qunuudka uu rukuucda ka hormaro saas man saasaa sunada fiican hadda soo nabi hadda soo marnay nabiga sal alay wasalam ducaynaya iyo dadkii oo aaminsanaya sooma wayuaminu man khalfahu baan soo marnay dadka gadaa nabiga gadaashiisana way aaminsan jireen aamiin bay dhihi jireen nabiguna waa ducayn jiray sal ayib marka nin walba goonidiisa u ducaysano jirta wacallama wuu baray nabigu sal lay slam alxasan ibna caliyin radi allahu canhu xasan ibna cali wuxuu baray waa wiilku awuga u ahaaye an yaquula inuu yidhaahdo idaa faraqa markuu dhammeeyo min qiraa'ati akrintiisa fi lwitri salaada witrka akrinta markuu dhammeeyo inuu yidhaahdo oo akriyo ducadan allahuma hdinii fi man hadayta wacaafinii fi man caafayta watawallanii fi man tawallayta wbaarik lii fima acطayta وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك وقنوتك دعدكم اللهم الله اهدني إله إهنوني الله إهنوني في من هديت قوار هنونستي نحن الله قوار هنونستي oo khayrka waafajisay oo jidka toosan tustay ilaahu kuwa dhexdooda igu daro kuwa ila hanuuni saas man kuwa hanuuniya ilahay waa khiyaartii dadkii uu doortay wey macna wacaafinii ilaahu icaf oo icaaf fii man caafayta kuwaad caafisay dhexdooda caafin macnaha waxa weye caafimaadka waxaa soo gelaya caafinta jidkaa soo gelaysa caafinta diinigaadaa soo gelaysa ilaahu diintaydana i caaf jidkaygana i caaf wixii dhibana ilaahu iga jir wey macna wacaafinii fii man caafayta watawallanii ilaahu itawalli gacanta igu qabo wy macna arrintayda ii hay fii man tawallayta intaad tawallidood weliga ka dhigatay dhexdiisa ilaahu intaad yani weliga u tahay ood u hiilisay ood jeceshahay ood arrimahooda isugu hagaajisay kuwaa ilaahu dhexdooda iga mid dhigo kuwaa igu dar way macna ilan kuwaas waa mu'miniinta inamaa waliyukum allahu warasuuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة soomaaha marka kuwa ilaahay welig weliga uu yahay ee uu u hiilinaya jecel yahay hum lmuminuun waa muminiinta way macna marka watawallanii fii man tawallayta saas wabaariknii ilahu waxaad ii barakaysaa fiima actayta waxaad siisay waxaad isiisayna ilahu ii barakee oo cimrigayga ilahu ii barakee xoolo waxaad isiisay ii barakee caruurtayda ii barakee caqligayga ii barakee cilmigayga ii barakee wax walbood isiisayba ilahu barake iigu dar ila wixii haddaan baraka lagu raacin faaidala-aan waxa lagu siiyey wuxuu faa'ido ku leeyahay in baraka lagu raaciyo marka ilahu khayrkiisa ii badiyo macnaa barakadu saas waqinii ilaahu iga jiro iga ilaali shara maa qadayta waxaad xuguntay sharkiisa xugumka aad gaadhay waxaad xuguntay wixii shar iyo dhibi iigu jiro ilahu iga ilaali fainaka adigu maxaa yihi fainaka adigu taqdii waad xugmisaa oo walaa yuqbaa lama xugmiyo calayka dushaada adiga unbaa wax guddoomiya ee dushaada nina go-aan kama gaadhi karo manaa cid walba adaa u taliya laakiin nina kuma talin kara adiga nin intuu go-aan soo saaro cid intay go-aan soo saarto adiga kugu fulin karta laakiin adigu waxaa tahay midka go-aankiisu cid walba uu ku fulaa فإنك تقضي ولا يقضى عليك بك هذا لقوم فلوس روما حكم أتوقع بين اللي الناس موري سايك هذا مركب وحكمية إذن بك هذا أقول لك طيب وإنه أمر يشالك وحوي لا يدل مدل منوى ليس إذا أد معناها أد حريري إذا أد أدوه حريري سوء سوء لو يسوء أدوه اللي سوء أد فعلاته إذا سمرنا الدلو بماي هاي الله عزيز كوك حريري الله أود إشرف سلك عيد كل حريري مدلو بي ولا يعز مشر عز يا أود يشرف ملك مهلي من عاديت عدة معلو عدة فوقيتو لعلو دنا عزي iyo sharaf toona heli maayo waa duloobaya macna saas weeye alla ninkuu nacana waa ninka dulaysan ninkuu alla jeclaado xidhiidhiyana waa ninka sharaf kale wey oo ilaahay yani qiimaha le wey macna saas weeye laa yadillu man dulooba man waalaysa cidaad xidhiidhi ood yani jeclaato wey macna yani waxaad ka garan kartaa haddaad aragto cid dulaysan oo la duleeyey haddaad aragto taa macnaheedu waxa weeyaan allah nacay wuxuu alla ku nacayna isagaa la yimi wuxuu isagu sameeyey unbaa lagu nacay haddaad aragto bulsho dulaysan ilaahay unbaa nacay allah hadduu jecel yahay subxaana watacaala iyo nin uu la xidhiidho oo calaaqo ilaahay lahoo rabbi jecel yahay oo ku xidhan oo u hiilinayo dulli lama geliyo cizi iyo sharaf buu alla u yeelaa subxana watacala saas wey macna walaa yacizu man caadayta tabaaragta waad khayr badatay rabbanaa yaa rabbanaa rabbiganow watacaalayta waad karama adigaa sarreeyo kayrkaaguna badan laa manjaa meel lagu badbaado ma jiro ninka adiga lagaaga badbaado ilaa ilayka xaggaagaba in loo badbaado mooye meel lagaaga carari karo iyo meel lagaaga fakan karo iyo meel lagaaga magangeli karo maba jirtaba in xaggaagaba loo soo cararo mooye adiga ciqaabtaada iyo cadaabkaaga in laga cararo adigana lagu soo cararo mooyaane inta adiga lagaa cararo meel kale lagu nabadgeli karo ma jirtaba cid kale ku magangeli walaa dhul walaa samo walaa makhluuq kale ilahay wax kaa qaban kara haddii lagu maagaba maca marka saas laa manja minka ilaa ilayka marka waa ictiraaf waa ictiraaf waa qiraal waxaad siraysaa rabbi subxaana watacaala khasaa'ista uu leeyahay adiga iyo dacfigaaga iyo tawar daradaada u keenay ducada marka taasa u fiican laanna waxa weeyaan waa inaad horta aad muujisato inaad baahan tahay waa inaad ammaanto cidaad wax ka doonayso inaad baahan tahay oo aadan waxba ahaynna waa inaad muujisato labadaa markaad garagayso dembiile inaad taado waxaaba aad ictiraafato nicmada uu dushaada ku leeyahayna aad qirato intaa markaad isku darto qiraalka weydiiso alla waa siinaya subxaana wataala marka meel kale lagu cararno alla melihi wey adiga baan kuusoo cararayn ducadaasaa marka yani uu nabigu sal alay wasalam uu baray xasan ibnu caliyin inuu ku qunuudo witirka macna ayib التشهد الأخير التحيات أبو الدنبيه وجوب التشهد أتحيات واجب نهدي ثم كذب كان وقوها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم مرق لما يسر كذب الركعة الرابعة ركعة أفراد مرق لما يسر كذب يجلس مثل فريسوها النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأخير أتحيات جدا به صلاة وهو فريسان كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقوها يأمر من أمره فيه أتحيات إسادة حديثة بما أمر وحي أمر به إسادة في الأول أتحيات هرده وقوه أمر أتحيات كده wixii uu amreen ku soo marnay buu kana amray nabigu sal alay slam wayasnacu wuu samayn jiray fiihi atxiyaadkan dambe dhexdiisa wuxuu ku fadhi wuxuu ku amri jiray maa kaana yasnacu wixii uu ku samayn jiray fil awali kii hore atixiyaadkan ugu dambeeya iyo tashahudkan ugu dambeeya dhexdiisa wuxuu ku samayn jiray kii horeen soo marnay wuxuu ku sameeyey waa iskubi macnaha axkaamta xaggeed waxay ku kala gedsan yihiin tan uu soo wada ilaa laakiinse annahu nabigu sal alay slam kaana wuxuu ahaa yaqcudu mid fadhiista فيه أتحيات كأحديث متوركا حاله يهمد سن بكسي سن تقول كذلك أتحيات في هراء نحن كتري وحن كسو مرني قاب الله فريسانا يقولوا يهي افتراش طبعا هاي كان ضمن وحن الله فريسانا يا تورك تورك وحن لنا سن تقول كذلك لا بدي اللغور من عبد الله كذلك لا بدي اللغور يهمدك تورا مريا نفسه بلي حلاء السن كذلك والله فريسانا ها سيدان يعني وين غناور مرين تفسير مرين وغوبا طيب ويفضي وأكون تاجر نصف كري يفضي وقال سينيا بوريثه سنتيس اليسرى برحلة بو إلى الأرض منك قاتينيا منكم معناها قاتينيا ومعناها وقينيا ويخرج وصاريا قدميه لبدي تقبل من ناحية واحدة هل بنعبك بحنيا لبدي اللقاط ama labadii gomadoodna isku dhinac buu marinaya oo dhankee ah midigtaas baa bidix midigtuu isla marinaya midigtuu isla marinaya wayajcalu wuxuu yeelayaa alyusra midda bidixda ah taxta fakidihi bowdadiisa hoosteeda iyo wasaafihi dhudhunkiisa lugtii bidixda ahayd waxaa la yeelayaa lugta bidixda lugta waxaan dhihi lahaa lugta midigta ah bawdadeeda iyo dhudhunkeeda hoostooda yani halkaasay gelaysaa lugtii bidixda ahayd baa waxay hoos gelaysaa tii midigta ahayd lowgeedii iyo dhudhunkeedii ayay hoos gelaysaa halkaasay wada aadayaan macana ayb wayansibu wuu taagayaa alyumna midda midigtaana waa taagaya lugtii midigta ahayd iyada waa la taagayaayo faraheedaa dhulka lagu qabanayaa wa rubama waxaa laga yaabaa farashaha inuu goglo axyaanan marmar marmarna wuuba gogli jiray nabigu sal ly slam farshigu yani taagiddu waa saas saas way macana farshigu inuu sidan yahay waa suurtagal ninka saa loo dhigo inuu saas yahayna waa suurtagal goglidda macana saas loo dhigo laakiin wuxuu u badan yahay inuu yahay saas in loo dhigo macana ninka loo gogliyo saas macana ayib taa marka goglidda marmar buu samayn jiray nabigu sal alay wasalam laakiin wuxuu u badnaa lugta bidixda ah inuu taago waxaan dhihi lahaa midigta ahaa lugta midigta inuu taago taago bilidii marka waxay yani munaasab ku tahay dadka ay ku adag tahay inay lugta taagaan lugta midigta inay taagaan khaasatan dadka macnaha hilib kale iyo dadka culus oo lugta taagideedu ku adag tahay yani farshigaasa marka iyaga marka uu fudud macana wa kaana wuxuu aha nabigu sal ly wasalam yulqinu mid afka u geliya kafahu kafkiisa alyusra ee bidixda ah ayuu afka u gelin jiray rukbatahu lowgiisa yataxaamalu xaalo uu isku xambaarayo calayhi dushiisa lowga dushiisa xaalu isku xambaaray yani afgelintu waxa weye in kafkii oo sidan ah lowga saas loogu afgeliyo oo sidii isagoo liqay oo kaleeto ama afka kula jiro o kale inaad ka dhigto saa in loogu qabto mana gacanta bidix bidixda ah kafkeeda saas ma gacanta bidixda ah kafkeeda ayuu wuxuu ku qaban jiray lowga bidixda ah markaasuu weliba sidii isagoo cantoobinayo o kaleeto afka u gelin jiray mana markaasuu weliba isku xambaari jiray isku xambaarid waxa weye cuskashada saasoo kale macnaa marka markuu saa u hayo buu saas yani isugu xambaarahayaayo jirkii ayuu soo saaraya macna jirkii buu soo saaraya yani jirkiisii culayskiisii baa wuxuu saaran yahay lugtan yani gacantan lowga saaran iyo bawdadii oo uu ku fadhiyo buu jirka culayskiisii u qaybsan yahay jirka culayskiisii uun ma wada saarna bawdada ee gacanta halkan uu ku haya bidixda ana iyadana wuu cuskan yahay oo wuu isku xambaaraya saas macna yataxaamalu caleyhi saasa laga wada wa kaana wuxuu aha yulqibu mid afka u geliya kafahu kafkiisa alyusra ee bidixda iyo rukbatahu afka u gelin jiray lowgiisa yataxaamalu xaalu isku xambaaraya caleyha rukbada dusheeda oo macnaha waxa weye cuskanaya wasanna wuu jiday nabigu sal lay slam fiihi kaa dhexdiisa wuxuu u jideeyey atixiyaadkaa dambe dhexdiisa asalaata saliyid caleyhi nabiga dushiisa lagu saliya sal lay slam kamaa sanna siduu u jideeyey oo kale dalika arrinka fi tashahud alawali atixiyaadkii horeba siduu u jideeyey in lagu saliyo ayuu kan dambena nabigu u jideeyey sal lay slam in lagu saliyo waqad madaa waxaa soo hormaray hunaaka halka waxaa inagu soo maray dikru siyadi siiqooyinka sheegitaankooda alwaaridati ee ku soo arooray fii sifati salaati saliyidda qaabkeeda caleyhi nabiga lagu saliya sal lay slam nebiga saliidii lagu salinaya iyo siiqooyinkeediiy noocyada loogu saliyo waynoo soo hormartay oo xaggan kusoo sheegnay ayb wujuubu salaati cala nabiy sal lay slam nebiga lagu saliyo waajibnimadeeda waqad samica wuxuu maqlay sal lay waslam nebigu wuxuu maqlay rajula nin buu maqlay ninkaasoo yadcu ducaysanaya fii salaatii salaadiisa dhexdeeda ducaysanaya ninkaasoo lam yumajid illaha ilaahay aan ammaanin oo walam yusalli aan ku saliyin cala nabiy sal lay slam isagoon ilaahayna ammaanin nabigana ku saliya sal lay slam unbuu ducadii iska bilaabay allahuma ini asaluka aljanata waacuudu bika min annar bu iska guda galay ammaantii ilahayna kama hormarin saliga nabigana kama hormarin nin noocaasuu nabigu maqlay sal lay slam saa odhanay faqaala nabigu wuxu uri sal lay slam cajala hada ninkaasi waa degdegay buu nabigu sal lay cajala hada waa degdegay saas macana yani wax loo baahnaa buu ka degdegay uma dacaahu waa u yeeray nabigu ninkii isaga ahaa oo faqaala lahu wuxuu ku yidhi isagii iyo waligayrihi isaga keyrkiiba dad kaleo meesha fadhiyey iyo isagiiba wuxuu ku wada yidhi idaa sallaa hadduu tukanayo axadukum miskiin idaa sallaa hadduu tukanayo axadukum miskiin falyabda ama ducaysanayo falyabda ha ku bilaabo bitaxmiidi rabbihi rabbigii ammaanidiisa iyo mahadintiisa jala wacaza alla amaanihiisa ba horta ku bilow wasanaa'i iyo ammaan mahadintiisa dheh bitaxmiidi rabbi rabbigii mahadintiisa jala wacaza iyo wasanaa'i ammaan calayhi dushiisa u ammaan ilahay ammaanidiisa iyo mahadintiisa ba horta ha ku bilaabo kow uma kadibna yusallii wuu ku sallini وفي رواية ليصلي هكسليو على النبي صلى الله عليه وسلم كذب النبي هكسليو ثم كذبنا يدعو هكدو عيسو إلى هوي جيسو بما شاء وحده ترتيب كذا ندعو عيسو تاسو معنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واحد من لكن حال إيمانك إن الله أمانك ومهابك مركا كذبنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم marka kadib ducada albaabkeeda waa ku qoraya ducaysa hadas laakiin ducada ka bilowda waa degdegtay oo waxbaa ka tagtay macnaha ayib wa samica wuu maqlay nabigu sal ly sl rajulan nin buu maqlay yusallii tukanaya famajada allaha ilaahay wuu sharfay waxamida yani kelimaad ilaahay sharfidiisa kutusaya yuu ku hadlay waxamidahu wuu mahadiyey alla subxana watacala wasallaa wuu ku saliyey cala nabi sal lay slam buu ku saliyey faqaala rasuulu lahi sal lay slam nabigu wuxuu yihi udcu bari ilaahay weydiiso tujab waa lagaa yeeli alla bari hadda waa laga aqbali wasal weydiiso fucba waa lagu siin waktigeedii baa la gara manaa albaabkii baa furan markaa marka ilaahay mahadintiisa iyo nebigoo lagu saliya markaad intaas soo marto sal alay wasalam marka albaabku waa kuu furan yahay waxaad rabtay warto oo ilaahay weydiiso ducayso waa lagaa aqbali waxaad rabtayna weydiiso waa lagu siinay bu nabigu sal alay slam saas man marka yani waa aadaabta loo ducaysto oo ilaahay loo barya subxana watacala bay ka mid tahay وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء وجوب الاستعاذة مجنجلية ويديسي من أربع أفر أرمود مجنجلية لقى ويديسي الله قبل الدعاء الدعاء الصهر أرمتا واجب لماذا هذا وبابي أما كان لي شر معناها أفر أرمود انت من الدعاء قيده هذا كلجل قيده هذا كلجل وكانت حياة صورة النبي كان أتصل صلى الله عليه وسلم intaadan ducooyin kala gelin afar arrimood waa inaad ilaahay aad ka magan gasho afartaa arrimood inaad ilaahay ka magan gasho salliga kadibna waajib weeyaan bushakila waa waajib waa salaaddii dhexdeeda ayib وجوب الاستعادة من قليل ويديسي من أربع أفر الرمود إلهي من قليل لقى ويديسه قبل الدعاء الدعاء انت هذا كلا كهر أرنت واجب لماذا يدا وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مدي هذا إذا فرغ هدو دميه أو كبح أحد النبي وقع مدي هذا إذا فرغ هدو دميه أحدكم مسكين من التشهد الآخر التحيات كبند هدو دميه فليستعد هم جنجليه ويجيس بالله ألا من أربع أفر إلهي أر أفرها كما جنجلوه يقول وحليه أفر تواصل اللهم الله يو إني أنقع أعوذ وأن مجنجل بك أذانك مجنجلي من عذاب جهنم جهنم عذاب كذين إله مجن كعاء عبد الكوبان ومن عذاب القبر قبر عذاب في سنة مجن بان كعاء لأن قبر وعذاب بني وفتنة امتحان بني ومن فتنة المحيا نرشة امتحان كذا يا والممات الجيريد امتحان كذا لما جنب القاعة نرشة امتحان كذا وحويان إن يعني ليس هذا القاري كريم بالسارة أما الدين كذا بعد كفتنة فتنة المحيا وطاسة يعني لأن فتنة أقول لك الدين كفو نرشة كفو أسيسة وإلى الدين كفو نروح xoolaha kaa dhamaada caruurta kaa dhamaata wax kaloo dhan weydo caafimaadkooda weydo waxaasoo dhan waxaa ka wada xulis inaad diinta ka tegeyso haddii ducadii ahayd ducadii nabigu sal alay slam uu akrin jiray walaa tajcal musiibatana fii diinina ilaahu musiibada aada nagu riday diinta hanaga diinta yani diinta hayeel diinta nada hayeel musiibo kastoo kugu dhacda amruhaa hayin waa kugu dahay haddayna macnaha xagga diinta kaaga dhac haddii laakiin diinta ay kaaga dhacdo caqiidadaadi balaayo ku dhacdo akhlaaqdaadi balaayo ku dhacdo yani waxa weyaan xaggaa lagaa asiibo khalaas waa qaasimatu bahri qaasimatu waxba kaama soo harin balaayadii ugu weyn baa kugu dhacda laakiin waxa kaloo dhan waa laga soo kaban karaa wa min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeedaan ilaahu magan kaaga ahay iyo walmamaati geerida wa min shari fitnati almasiix